deegaanka janaac cabdale waa mid ka mid a deegaanada hoos yimaada magaalada kismaayo dadka ku nool deegaankaasi ayaa sheegay inay dareemayaan dhaqdhaqaaqa ganacsi iyo weliba horumar dhanka ganacsiga ganacsigu waa mid ka mid a ilaha dhaqaale ee ugu muhiimsan marka la fiiriyo deegaan ama magaalo horumarkeeda waxaana nolol maalmeedka ka raadiya dad badan oo ka mid a ganacsada ku nool deegaanadaasi haddaba ganacsada ku nool deegaanka janaac cabdale ayaa warbaahinta uga warbixiya xaaladda ganacsi ee deegaanka janaac cabdale iyagoo sheegay in ammaanka uu qeyb weyn ka qaato horumarka ganacsi ee ka jira deegaankaasi hooye waxaan rag ahayd ka ganacsato ee janaac cabdale ganacsi ku haysato ammaankii maasha allah wuu sugan yahay aad iyo aad waxaan ka ganacsanaa sida hadda alaabta hadda aad arkaysiin oo kale raashinkaoo kale bagaashkaoo kale daawadoo kale marka maasha allah nabadgelyada boqolkiiba boqol aad iyo aaday u sugan tahay hadda magaalada waxaa laga yaabaa meeshaan hadda waa ujeedaan waa meel iska dayar qofka masaakiin iska haysto awoodna uma laho inaan micnaha aan habeeyo marka alaabta sidooda looga seexdaa xaqiiqda aan kaala hadlo oo lama xareeyo waardiya ma laho oo waxaa weye waa meel maasha allah ah haddaad shan sac ama sideed sac habeenimo aad soo kacdo oo ilmaha kaa xanuunsadaan waad imaan kartaa meheradaada waxbaa ka qaadan karta haddaad caanaha ka tagto kale ama sokortoo kale ka tagtid weliba intaaba ka ammaankeeda sugan boqolkiiba boqol ganacsiga waxaan ka keenaa kismaayo ayaa noo- nooga yimaadaa oo baabuur baan noo kiraysan oo noo soo adeegaan inkastoo baabuurta aan xilliga ee roobka u do-o ay dhib weyn eh, naga haysto goos wadada ayaa xirmayso markaas ayuu ganacsigan cariir galamaa inta kale laakiin waa maasha allah